ummad kasta wali kafaanaasee miraay ka hal doorshe la nool taaray di'i suugaanta arlaadiyo halkaas ka noolyiin waana fadaayaan iniyuu roogaan intiiba adduunyada jarta waaggii abuuray ku qobloodaw nafta amboonay suurkula ku afuufaw adduunyada arlaadiye ee buwiyni ku laabaw yoobama badan hal ilaa muu haanglaku helaw arlaadaana dhafiye miraayo walla ka doorsadaw un la hayn ilinyiin way kuga diisadaayo abtugaw amboonay la warqaadaw ku hoobiyaw asal mariydi taariikhdii dadkii mariydi hadal waltarle ii taariikh walilaha ku mari araadun lamaweba dhatiyo humaan i samaan wali lahay halyeeyadii wasan mariydi cilmiili i siyaasi afyaal arla mareen dalkun i dadkun daddiis wali haangududeen oo unaku hindhasaabannaa ini la hernoono atigeeka tooniilu gudbon ay batow weydiis warshayba dhaafo ay meerle maasla warsadee badooga rooge walku qorow ii la wardhaad haalshayba dhaafo hiskiba manooka jarta reegaay hordhaanbadoon dhammaytay wali artay waa baryaw iwaaw uraameed kee badan hata sidii yaa jaree hal ilama madili ku reeba dalkuun una ka noolna dadshay asalkii maraydi meeli ha ku askumeen sida dhabta eh yeedo silsilaysan ab i isir meeliyoo ka aroorayaan sidiyoo inisla degaayaan sida n dhaladeen sida inshal degaayaan daagsati i qodato sidiyoo inshal eyiin araadana haan degeen su-aalo iswarsasho un baahan jawaabtiyeyna anataawayaw ini lan waaheey hal door gudaagaana ka jara koo ilama imoodaana maa kulligaana inisla sheego korno taariikh abtugungna mataawayaw ini lan haaya niidha jaro oo kulligaana taasigshiye matow yo ku fidhiin kolkuun isweydiinay seeka dhiidi meel dheer yoodoo dhan ku weydiine sidiyee kanagati doogun isla dheegnay kureed ila niin boqaase doogina horaa an wadada doonnee yeedoo walbadan hata gorashoodaana kuma qun haniidiyaadeen wadooda hadalkana isla goranay meel usunbiishibadaw dariirshayna ihin anigu ruga ku haayay aas-aaska garab walaal iyo ururo badan oo baydhabo ku aas-aasameen waayanka horooyey ururkii la raayay iniskooy waaykiigay foolkaa dhigoy faytawaka jart ururka garab garab walaala yacni kahigay kullisho walaa gobadeen anka badanaa adoy urur badana ku dambooyeen oo maxamed maxamed macalin nuursi ku mid ah iyo arrimo badan kale walain baahanayo wal la fahmay wajara jartay kun sagaal bool afartan iyo sadiidi wayla aas-aasay israa'el israa'el dadka aas-aasi dadkun ahaayeen isaga haddii yarahay sidaasaan magaaga leeg dhaadoo haytaan maaye israa'el wayla reey kulbina wala raay israa'elna wala raay leegana wala raay mayka koyam sedida israa'el ereyga usuba ka qoranba s y l sedida ka qoran kulub madelka leeya way baa leeri jiray soomaali youth club way baa fafadheeri jirayna meel oo baar oo kale club soomaali youth club kulubta meela ku qoyti leego ma deli leeyi may ku qoyti waktigii xurnimada leen dhagaagi koow iswaysiyaa la ari jiray kilaabkaasi sidaasa ku qoyti isyc yaha ka bilaawatay somaali youth league yaan ka dabweytay marka liberation macnaa elkaas yaa leega laga raaya ee aas aas digili mafle aas aas abduqaadir sheekh salaawudiin sheekh awees iyo hormuud ku haya taariikhda maqarsa maaso faraca sheekh awees biyoole ka dugun ilaa toddoba isiyeeda laka tilmaamee dheere xaaji dheere khaliif hudow maxamed cusmaan baarbe cabdulaahi hayeesi yani maxamed cabdulaahi hayeesi badanaayeen xaaji maxamed xuseen kulli banaadir yahaayeen digidaa maamulay saldamada geliy gelidaya hogaa hogaamiyaasi una kow minin ah inuuna walaha soo bino madidow intu roogo lankidowahaayey isla kasmiya taawiye bilawgi baana hasiin sheegay halkoo ilamo mukubadan yasan eri haldoorka geeka araadana ka nool gorosho iyo ilmona an leh wali hakaari laha mari taariikhdi mariydi dalkun i dadshay sidii ragbadan ahwaalo unbadiyeen ini dalkun lamawobu gudaashoo ka soo human dadka ka nool i absho linin habowgi fadnee soomaali wii oo langla dhiibsada lahaayeen afyaal gorosho dheer lewo siyaasi ha qariibiyo haan arag iyo fidiyo afka aayow oo maayka eh inuu isla tartamo daman badan masqantiis aan sheegayo hooba taariikh isuugaan wal qoron araada hooba laku helawna wal islaku qori ley ini eyiin idlan taawiyaw haanaasoo yooba ku qoreen dhallinyarooda tabar badan an haynee ilow kartidiyo ii dadaalsho intun lahaayobo buug iniskasheeni afyaal maxamed cusmaan anjeex lankakoofarow hegshay ku haadeen usiina doorka dhallinyarooda iside haldoorada heraayke usub dhiib ku eyi annagadeen hana usu bulshada ku jubsidaw maxfal usoco ku hadalawna doorka dhallinyaroodana giraw dooshay isla dhanagsanoy marso cabduqaadir hasiin la waayaana garab walaal ana indhoowaa loogali indhoowaa loogali hadiiska nabiga way baliya man laa shukra naasa laa shukra lah laakiin lan abaal an galay an abaal gudo waayo si sheego waayo ilaahayna abaalkiisun gal ma sheego garab walaal qeyblibay ku dhahaya dhalowka indhoogay madilku hadalow taariikhda odhay guddoomiyaha yaxye baagarin wasiir iyo ilijeelaan gamaasanya anhisiyaa ku shaqeey leegiha arag anoo toban shan jeer ahaa gali kismaya kun sagaal boqol konton iyo toddobadii intuna siyaasiha ka dhaha jirin iyadaan gorwe maliikadiiyaw xoog leediin sheegadu koro ma digil mafdad sharaf lew diinta caraha ku galli carab hooba ku koydi ay ilaahay nasiib digli mafra ilaahay nasiib iyo faafiyeen boqolkiiba sideetan iyo shan digli mafra diin bareen soomaaliya oo la isdoogiya dad gafle ka tilmaamo karo ma eh laakiin in gafoona ku shallaaye layi lankii walan dhimo
ma intuu waayni an wiinay sidu waayni ilmiilagaana afyaalnimaadaan dheerto orodaana roogo haliinkoo ilama unku badanaynee haalshoo nololo ii bariigalshoo sida eyi hindho un okahayna an halawsiiye saakadheedi in ogaankaana inta deeri inay hadalaan afboogsadaan haalkiyoo ka jaraan afdhamyanku sheegaan
ana ligobala an dhaaradi ilaahay isin e oo nasahan ka dhaaradi lamada kun maanu yacni iyoonay tumi iyoonay afar tumi sadiidi gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka liti gobola ah walna dulmi ma aha ummad badan allaha dulmi unule ma eh ambiyaalka ba laha dhibay iritiyo uus laha saaraay lama nuux alfa sana ilaa khamsiina yaa laka rurogsidaay yaa laku tabaay haqa usugoo on dagaalamaw ana dhuldigil taaka intay ku dhimanta anaa maka jaro ilaahay wi aragaasa berii ku ahaa walaa umutunulka dulumaaw maka jara berii ku ahaa ma ilaa rijala arado aalta jubba baydhawo aan kuwinay ilaa xuduudka etoobiya iyo kenya ilaa maaragna helishii inta ilaa hiiraan inta ilaa yaaq birwili xukumaas aalsi jube la raay baasi juba banaadir hiiraan mudug mujirtinya taariikhda qoranta un mu'alna tayaanigaa qoran litaas gobol ahaayo suud lodibin taakenta ku dhimaya ana beri ku aha magajaro saldanana ma fadaaw derejana ma fadaaw laakiin li gobol hobol ana garabda waa teegina intaan ku dhimida sidaa ogaada taa ana geedka baydhow dhatiye digidii musaadaladi mal oo ah naas itagogba waana halhalgan geedka ana baydhow laajika ah intaasan sheegaan dhalinyarada waaye raasi abwaad si halka ay arayaan gabdhale kurile dhalinyarada baydhowdhate laajika ah idmakelihi hoorugo meel anaga dhisa idmakelihi
iri amantii qiyaasi waayeelka yuu ogaadee yo afyaal hatu nool heestii sahayti oo usiina afyaale hilmaanay araadan hogdag iyo ku-ah waana nooquusiday dadkii usaka beeraayey afyaalka anhayni unanaganay hadal xanafleh iyo dhool un fulaana ma war kala banneen ku dhaxaan
mutoo degan calaadoo tiroodiyo un yarayne enaa doorshoo hilmaamay taariikhdiyo un qoranayne haaniyoo ku qori lahaayeenna woolayarkii kuroogi hilmaamay hada jobon hayne enaa had ummadi leedan lahindho teegi doono hooba sidaasan hayna abwaan anjeex mayse in leyi ay ku hadaloo haayo haldooradun isu sheegawna oona usina may halgan ii hami badan dartaana haangalay intay ka ogna may kasab i keed meeldhikadii yaraantiis ilaa shindhii intu ku deeraay
taariikhda maqarsa maaso faraca shaawes biyoole ka dugow ilaa toddoba iyo siyeeda laka tilmaamee dheera xaaji dheere khaliif hudow maxamed cusmaan baarbe cabdullaahi hayeesi yani maxamed cabdullaahi hayeesi badanaayeen xaaji maxamed xuseen kulli banaadir ahaayeen digilaa maamulay saldanada geliy gelidaya hogaa hogaamiyaasi una comning ah inuuna walaha soo geno kun sagaal boqol toddobaatan kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii way la aas aasay casbi digil marifle xisbigii la raayay casbi h d m s raay markii dambe staasaa laka daray maxamed kamaaludiin saalax kun sagaal boqol konton iyo toddobadii h d m s xisbiyahay yacni ay aasaasay lankii inta ka bilaaway raximallah geesigii digil marfe sheekh cabdullaahi moxamed degedi oo ka bilaaway tafsiir masaajidkan weyn oo intii idin burburin jaamac afartameydii sheekh cabdullaahi degedi kulle digil marfle haayeen dadka inka ilbaxsan ya haayeen geedka unu waynanayna tilmaamuhaye xumaan dil iyoonay argagax adeer dadkayna dad caqli badan oo cilmi le gorasho le wahaaya ay xasuusado haaya geesiinta digili mufle waddankan walahan halgami way lahaa garab walaal haddadaa leen haddana kow masiin roogdu ayna istaad ismaan ayna geesigii digil imarfle istaad ismaan ayna geesigii digil imarfle cabduqaadir moxamed aadan zoobe ayna geesigii digil imarfle doctor xasan maxamed nuur shaati guduud ayna geesigii digil imarfle sheekh cabdullaahi mursal afarindhood ayna geesigii digil imarfle malaag mukhtaar malaag xasan aawo dadkii wadankan halgameen geeka dhulkaa ka jiraan unun dhulkun anjeedu war dalkii in halgama
hegwelba ku fiiri afyaalnimada ku sokow hal abuurka ereyka afmayka lansiiqayaawo abwaan maxamed xasan cusmaan canjeer naaxiyadda keertiye kolkoono ka soodayaw si bulshada warbaahinta afmayka gadowahaase unku merata ereyka kafayla abtuga ii kadahowowka si afmayka inin dhugno hodannimada mawlid la godob weeliyey kolkoonna ininku tabno ilow nasiib darro dhagaagaa no nagadeen hano dabeelanteedaiilaahu haguunto
ekaaso gadiito ekaysato fideero eleenhaan dareerteey iftiinsha fididii idaneega idilshi adduunya fuluuda idaanta ii suuruda u bidir mi afar idinkaa iyeeyo lakacaalawaha eeweb waa madii ana gordu waayi dadkuun oo ana gordu waayi dadkuun ana gordu waayi yaa maaragne araadaa qobsadayana hataba araada haysada turaabteyaay talahuma ii tugmakii dheela tugmakii dheela intii tegana nafta tiirkee itikaamasoo turaabteyaay idaawooda tirsano toliyoona ay doolal miinto budaayaad madal tartiiban teel damboyto kala siigsidee ترابتيا hubuno irisaaka taagowey jisidaa tuwano darbiidiyaa ahaa midaagaa tooran iihi hantidaa tuuranta taab aboogaya tagriga fadaw tidis mintabaso tareegi mintaba tareegi tidis mintabas wallaahi dhaara tuji dareenga kihi tafaanyuda ii ta'diga tilmaamaw inii taftiro antooguna turaabteya taas antooguna ano bilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi waalaad hambaliyo wasillah edow
langlaaye kalkaalmaa afyaalmad cusmaan anjeex doorshii may inkiro koro taariikhdina mihil maamaasa inti walbaratay dhallinyarooda badan kuri i jafriba leh ma abaal dornee amaani yoona mihil maansana baalsooyin kolkaysta garib iyay ku dayee haaba tabar doornaadeenna sidii u sii basheegi yow wahaan ku wardhabo hal iyo nololo ii tan guudbo ilow weli ee ka hoobatay siyaasi haldooradii haldooradii araadiis kolkoonu reed haniindayaanee heraayka taariikhdi iyo murtida dalshay i dalshay la nool jiilka hadhow kooyi doono wali dhahala lahaayeen dhalbijow ka jaroo taariikh id dhaqan lamaadaba un sugnaadeen haldoorka hiraayke ah laku reebo lahaay andanagoyaanee geedka howlkala ka jeeda